Tababarkan waa la baran doonaa sidii la hansaaran lahaa kheyraadka dalka Kajaranga, gaar ahaan deegaanada maamulka Jubaland sida macdanta, dahabka, iyo haan kale. Sidoo kalena la dhisa awoodda iyo wacyiga bulshada ee badbaadiyeyaasha, walibana ka qabanqaabiya Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Jubaland. Dadkan oo wasaaradda shil xuliyay waliba lanka talagalay iyo nagadanga tababarayaal si tababaro dadka ka shaqeynaya macdanta qodobka si loo kordhiyo aqoontiyo isla markaana la helo in lagu badbaado halista ku koobay karta goobahaas oo deegaanka macdanta lagu qodobo. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Jubaland ayaa ah Xuseen Maxamed oo daahfuraya tababarka, ayaa sharaxaya ujeedada tababarku leeyahay iyo muhiimadda in la taabto dadka ka shaqeynaya macdan qodobka si uun loo dardaarmiyo dadka tababarka la siiyay iyo si faydan uga faa'iideysadaan.
Waxaan diyaarinay ka wasaarad ahaan inaynu bilowno olole guud oo horta dadka lagu wacyigelinayo kheyraadka macdinta dhulka ku jira kulankan waa marka kiisii ugu horreeyey aan qabanayno marka maadaama aan qabanayno kiisii ugu horreeyey tahay waxaan focus ka saarnay horta number one inaanu aqoonta macdinta iyo dadka dhulka waxa ku jira loo leeyahay in kor aan qaadno taa horta waa aragti tan labaad in fariin aan idinka dhigno dad tababarayaal ah oo aan rabno kulamo badanoo soo socda aan qabanayno oo aan rabno dadka ka shaqaysta macdanta ka shaqeeya inaynu u qabanno tababaro kala duwan marka idinka waxaan rabnaa inay inaad noqotaan dadkii tababarada bixinayay tababaradaas bixin doona waxaa loo yaqaan afka qalaa t o t tababaradaas inaad idinku inta idinka la idin siiyo kadibna aad sii gudbisaan oo aad hadhow toole tababaro u qabataan dadka ka shaqeeya dhagaxa soo saaritaankiisa ciidaha soo saaritaankooda magaalada ka shaqeeya dhagax noocu dooni ha ahaado isugu jira dhagaxa musmaariga waxaa loo yaqaano qorqorka waxaa loo yaqaano ciidaha noocyadooda kala duwan tababarada marka dadka la siin doono inaad idinka qabataan inaad idinku qabataan oo tababaradaas bixisaan waxa ugu horreya marka tababarka maanta laga qabanayo waxaa weeye goobaha noocaas ee laga shaqeynayo sidee loo ilaalinayaa badqabkooda waxaa loo yaqaan afka qalaad occupational safety meelaha laga sameeyo shaqooyinkaas gacanta ah badqabkooda sidee loo ilaalinayaa marka waxaa inoo jooga maanta oo aan uga mahad celinayna waqtigiisa injineer arrimahaas ku takhasusay oo kelmad kooban iyo tababar kooban oo arrinkaa ku saabsan ina siin doona waana markii ugu horreysay ee aan qabanayna tababar noocaasa kadib waxaan rabnaa insha allah inaynu noqono serious inuu noqdo isu taxano ah ilaa afar baa inoo qorshaysan tababar inaanu idin siino idin qabanno kadibna waxaa bilaaban doonaa inay inaad idinka tababaro bixisaan marba groub aad tababar u bixiyo marka intaasaan rabaa inaan isla ogaano isla fahno oo aan idinkugu yeernay waa ku mahadsantihiin waqtiga qaaliga ah ee aad inoo soo horteen ee aad ina siiseen aadaan idinkaga mahad celinaynaa tababarkaa markuu inoo dhammaadana insha allah waxaan idin rajaynaynaa inaynu shahaado idin siino kadibna tababaro kale baa iyadan inoo bilaaban doona tababarada isku xiga markay dhammaadaanna idinkaa tababarada bixin doona oo aan rajaynayno inaad wasaaradda kala shaqaysaan marka aadaan u mahadsantihiin waa in kooban odada oon ugu talagalnay inaad tababarkaa qaadataan hadhow dambena iyagoo ay tababaradaas ay fuliyaan tababarkunya eekii inka horaya noocu shay jubbaland lagu qobada si kor lanka qaada shaqaalo deegaanka hana saygtio ka shaqaysadayana macdan qodobka